Webiga Shabelle ayaa ku fatahay qaar ka mid ah xaafadaha ay ka kooban tahay degmada Afgoye waxaana qoysaska ay bilaabeen inay ka barakacaan xaafadahooda halka kuwana ay ku go'doomeen. Fatahaadda ayaa saameysay qaar ka mid ah goobaha waxbarashada iyo xarumaha ganacsiga waxaana qoysaska deganaa jiinka webiga ay u guureen deegaano taag ah. Qaar ka mid ah bulshada degmada Afgoye ayaa ka warramaya saameynta ay kala kulmeen fatahaadda.
balkii dhan buusumi beero mahayn haddii wal nii soo toraasaa ninkii wal nii soo toraa ha nii soo toro wax badan aan la kulongni xantidaano iyo kulli bas biyahaan ay ku maqan yihiin ciyaalkay dugsilayiin maan ogaada ilan qof xamaashadaayin ayam ka soyto xamaashatadii hadda waxaa oo reebta ilmihii biyaha ka elceli musqulaha ka reeb tiiw hadda suuqa oo celisi oon suuqiina wax maanta waxaa la-aan iska jirto gurigiina kan waay biyaha idin dhex taagan oon ka dhex jiro oon guri kale sii awooda koran ka bax koran anaan lahayn hadda alxamdulilah kheyrkan ilaahay sheeni nin walba oo laa ilaaha ila allah dhaho muslim ah waxaan barageliyee islaamkan walaaliinta ah aafkan ka dhigi aafkan alla sheeni ilaahay dartiisina wallangabado nin walboo dhib gaari nin walboo dhib gaari walkasee nin walboo deegaankan degan nin iyo naag maa iyo mahaatiri intii laa ilaaha ila allah hus ilaahay uunti aafkan aafkabiin ma jiro walaalinta lan gargaaro iskuulkana aad iyo aad u roob u saameeya biyaha waa ujeediin dhinac kasta ilaa laba dhinac kasoo dhinaca webigana waa kasoo galeen dhinaca buundadana waa kasoo galeen marka iskuulka aad uu biyaha u saameeyey marka ilaa ardaydii ay ammaankoodii meeshaan aan ku aamini weynay ku dhowaad kun iyo shan boqol oo qoys ay saameysay fatahaadaha webiga iyo roobabka mihigaanka ah maamulka koonfur galbeed iyo dowladda federaalka waxaan ka codsanaynaa insha allah inay si dhaqsiha noogu soo gargaari doonaan noogu soo jawaabi doonaan fariinteena dadka ka barakacay fatahaadda webiga shabeelle ee degmada afgooye ayaa xilligan wajahaya xaalad nolol xumo waxaana ay u baahan yihiin gurmad deg deg ah